xogo dheeraad ah ayaa laga helaya duqeymo culus oo ay mar kale diyaaradaha xabashada etoobiya ka geysteen gobolka maxaara ee waqooyiga etoobiya weerarkan oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka etoobiya ayaa dhaliyey khasaarooyin isugu jira naf iyo maal duqeymahan ayaa ka dhacay sida ay werinayaan goobjoogyaal degmada afjar ee waqooyi gobolka goojam duqeyntan ayaa lasoo werinayaa inay ku waxyeeloobeen carruur iyo habeen uur leh inta la xaqiijiyey waxaa ku nafwaayey saddex iyo toban carruur iyo hooyooyinkii dhalay iyadoona duqeynta ka dhacday goob caafimaad sidoo kale diyaaradahan ayaa saddex jeer isxigaa waxay duqeymo ka geysteen deegaan hoostaga degmada durbayd ee waqooyiga gobolka goojam kuwaasi oo beegsaday suuqa weyn ee degmada dugsi sare iyo xarumo caafimaad oo halkaasi ku yiilay waxayna hay-adda sheegatay inay u dooda xuquuqda aadanaha ee fadhigood yahay dalka etoobiya ayaa sheegtay inay duqeymahan ku nafaayeen dad aad u fara badan colaadda dalka etoobiya ayaa faraha kasii baxaysa waxaana marka laga yimaado dagaalka jabhadda oramada sii xoogaysanaya dagaalka ay geysanayaan jabhadda mucaarada ee fano oo si weyn ugu soo horjeeda nidaamka abiy axmed